بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم waxaynu ku soo jirnay istijadii oo qadaaulxaaj uu ka cabiray ama uu ku sheegay waajibna runtii ahayd inuu isba sheegi doono marka intii aan horta la gaadhin istijada waajibka ah qofku muraadka usluubka ugu fiicane mashruuca ah ee u gudan lahaa ayuu soo xusayay markaa wuxuu uhi walaa yabulu kuma kaajayo fii juxrin juxrin god marka xajar iyo dee jux way kala duwan yihin fii xajarin maaha qofkaanu matniga uxarakaystayn laakiin waa fii juxrin sida jiimka horeeyaaba uu tusinayo kuma kaajayo markaa godkaa waxaa laga yaabaa de in waa masaakinuljin ayaa afar tilmaamaya jinku meelaha uu hoydo weeye godadku markaa in dee wax jiedhaan u dhibo way iska suuragal waxaa kaloo iska dhacda dee in bahala ku jira oo bahal ka soo booda markuu dee kaadidaa ku hasto dabeedna khatarba uu galo ama kaadidii ku duldoosho wa mawdici sulbin wa mawdicin sulbin meel adag iyadana kuma kaajayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam beer gidaarkeed buu tegey markaasuu la doontay kaalida meel jiraasa si aanu dee ugu soo duulduulin weeyaan wamahabi riixin dabayshu meesha ay kasoo dhabanayso dabeylxagaada de haddii aad ka hor tagto waad iska garan karaysaa de inay kaadidu kugu duulduulayso waxaan oo dhan waxa u asala xadiidkii uu nebigu lahaa kaadidaanu iska asturi jirin ama iska hagaajin jirin kaa la cadaabay waxaa kale oo iyadana aanu la diiday inuu markaa qofkii tago wa mawridin meesha laga soo arooro meesha had iyo jeer ceelka looga arooro oo gaar ahaan biyaha marka la tegaya un wey dadkii baa ile maraya wa mutaxadatin linnaas dadku meesha ay ku sheekaystaan ee naadiyada ah ama fagaaraha ah ee xaafaduhu ay isugu yimaadaan iyadana dee dhibaataa ku sugan qofkii haddii uu maaragtay halkaa la fadhiisto waxaa wa ariiqin wadadii waddada laftigeediina iyadiina in lala fadhiisto saxaradii iyo kaadii waxaa aada xun weeye dadku caadaadka xunxun way kala dhexlaano wixii aan col iyo nabad ba ahayn waa la kala qaadaabaada wixii aan nabad iyo caalaba ahayn marka waxaad arkaysaa etoobiya xumaanta dadku ay kala yimaadeen bacbay ku xidhayaan saxaro dariiqay ku tuurayaan wax aada u foolxun weeye oo runtii lala yaabo markaasaa qofkii marayay iyo mashaakil xataa iska eegmadii la iska eegi lahaa ayaaba laga yaabaa inay dee qofkii ka qarsoonto wa taxta shajaratin muhmiratin geedkii midhaha lahaa isagana laga guranayo oo geedkii haddii uu midho leeyahay de waa lagama maarmaan in hoostiisii la yimaado markaa nebigu waxa uu lahaa iska ilaaliya allacaanayn labada wax nacdala ee nacdasta soo jiida waa taxta shajara wa ariiqi innaas dadka waddadooda iyo geedkii harhka lahaa labadaa inuu qofkii kaadiyo saxalo la fadhiistaa waxay usoo jiidaysaa u rasuulku leey in la nacdalo warka nacda ayay dadkii markaa ku tuurayaan wa cinda qabrin xabaal agteed iyadana in la fadhiisto maya oo xabaalihii un suuli laga dhigtoo saxaradii iyo kaadii lala galo maxaa yeelay dee qofkan meydka ahi ixtiraam buu mudan yahay haddii uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa tajlisuu cala alqubuuri walaa tusalluu ilayha xabaalaha hana ku fadhiisanina xaggeedana ha u tukanina buu waa xadiid saxeixa marka haddii la diiday inaad ku fadhiisato maxaad u malayn doontaa inaad agtiisa saxaro la fadhiisato ama la dulbaxdaba kaadi waa iska macruuf runtii inay meydku uu ku dhibaatoonayo wa fi lmaai raakib biyihii fadhiyey ama ha badnaadeen ama ha yaraadeene kaadiiyo saxaradii maya caadada gaalada wey baadka yara ay ku maydhanayaan ama barkada yar ay ku dabaalanayaan inuu kusii daayaba hadduu doonayo kaadida oo sidii xayawaanka ama loodu markay biyaha gasho ay kaadida ula godlanayso inuu kusii daayo oo dabeetana lagu odhanayaa kaadida dadka iyo waxbaa laga maydhaya in yar marka la joogaba biyihii baa laga rawishaya laa yabulana axadakum fi lmaai daa'im aw araakib uma yaktasila fiih aw kama qaal xadiidkaa nabigu waxa uu ku leeyahay midkiin biyaha fadhiya yuu ku kaaja ilan wuu baahanaya uu ku maydhanaya wa qaliilin jaarin biyihii yaraa ee soconayay iyagana maya laakiin kuwii faraha badnaayo dee jaariga ahaa webigii oo kale iyo dee iyagu inkastoonay wanaagsanay haddana waa wax dee maydhaya oo xumaanta halkan kama gaadhsiisna walaa mustaqbala ashamsi waalqamar qoraxdana la qaabili maayo iyo dayax oo labadaana inuu kaadidii iyo saxaradii la qaabilo waa la diiday macnaha waxay ujeedaan iyagu madhabku marka ay marka masalan ay soo baxayaan ee meel gaaban ay joogaan ama ay sii dhacayaan ayaanu la qaabilay laakiin sida naawi uu leeyahy raximahullah masaladani wax asala ma leh oo dee haddii qofkii la yidhaahdo qibladii ha u daba jeedin hana qaabilin bari iyo galbeed toona oo qoraxdii iyo dayixii kaa xigaana ha ula jeedin ha ula jeesanin waa meeshii uu maqlay markaa dee kii yidhi duul culima qastaanun ahaa ee sare u kaajay marka marka ila afartii jihaba afartiiba waa loo diiday oo isaga laftiisuna dee inuu wax tacqiidiyaabuu doonaya aljihaat alasliya haddii loo diiday jihooyinkii afartaa jihaadkii farciga ahaa baa jira oo dee afartii jiha yaryaraa soo raacaya afarta kale laakiin kollayba wax daliilo ma leh masalada halkan sida dee a'imada madhabkaba qaarkood ay sheegeen wa bayt lmaqdes bayt lmaqdis isagana lala qaabili maayo iyo wa mustadbira loona daba jeedin maayo oo isagu waxa uu soo raacayaa dee xarameynka wayaxrumu waxaa xaraama albawlu in lagu kaajo calaa maطcuumin dee raashinkii la cunayay oo dee waa la ixtiraamaya wa cadmin laftii in lagu kaajaana waa xaraam maxaa yeelay dee jinka ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay raashin uga buuxinayo oo marka lafihii kudaafada lagu tuuro ayuunbay noqon doonaanun mid hilib camiran habeenkii ay weydiisteen waxay cunaan ee uu qur-aanka ku dul akriyay marka iyaga qudhigoodii bay u tahay waxay cunayaan jinka oo lafii bay wax ka feelanayaan wa mucadamin shay la weyneynayo isagana in dee lagu dul kaajo ama lagu saxaroodo waa la diiday marka mucadamkaas ismi ilaahay iyo ismigii nebiga iyo asmaadii wanaagsanayd oo dhan wey wa qabrin qabri in lagu dulkaasana waa xaraam weeye tii hore iyado xagga karaahiyada ayay raacaysay ee dee qabriga agtiisa ahayd tanina waa cinda alqabri bay kolkii hore imikana waa cala alqabr xabaasha dusheedii wey oo qofka muslimka ah dee intaasuu ka helay adduunyadii oo gurigiisii ah marka in kaadiyo saxaro lala dul tagay iyo in laga soo qufa iyo in lagu dul tuntay iyo in lagu xumo lagu dul sameeyo waxay ku tahay runtii dee gurigaaganoo dushiisa uun waxa lagu sameynayo maxaad dee samayn lahayd waad ka dagaalami lahayd runtii wuu soo dagaalami lahaa ninkaasi waxa yaro ciriiriye uun aakhiriye adduun baa la kala noqday ee waxba kulamu hadheen wa fii masjidin walow fii inaa-in masjidka dhexdiisii in isagana lagu saxaroodo ama kaadi lagu sameeyo weelbaha ku shubaya qofku e waa la diiday oo duulduul baan laga aamin hayn hadduu masjidkii yidhaahdo qofku waan ku kaajaya dhexdiisa ama bacbaan ku kaajaya ama fujaan oo dabada kusii qayuul daran yahay meelaha kale ha lagu xanaaneeyo tag baa la leeyahay laakiin masjidka duulduul baa markaa imanaya marka inaa dhexdiisaba weel lagu kaajaba ha ahaatee waa la diiday wayaxrumu waxaa xaraamahoo kale istiqbaalu oo dee markaa taa horena waxa u daliila nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo fadhiyo markii ninkii reer miiga ahaa u yimi uu iska qabsaday kaadida weliba meel daaladahoo koonaabuu ku kaaji asxaabtu dee nin iyo bud baa loo qaatoo waan lala dagaalamin nebigunbaa ku guntade waa lala dagaalami gaadhay marka inay xaraam tahay awgeed baa arrinkaa asxaabtu ay dee ula dagaalami gaadheen nebiguna xal buu keeno umuu banaynine laakiin wuu ka waaniyey meeshiina waa la maydhay wayaxrumu istiqbaalu lqiblati wastidbaaruha qibladii xaramka in lala qaabilo bibawlin aw qaai saxaro ama kaadi ama loo daba jeediyo waa la diiday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa xadiid macnihiisu ye laa tastaqbilu lqiblata bibawlin walaa qaai walaakin shariquu aw qaribuu qiblada ha una daba jeedinina sidoo kale saxray xagga dambe iyo xagga hore midna ha u jeedinina laakiin beriyo galbeed ujeedsada ayuu xadiidkaasi leeyahay fi saxraa'i buu ihi marka banaanka bilaa xaailin weliba wax uu isku gudbaya aanay jirin waa quyuuddaasaa loo xidhaya meeshuna waa inay bannaan tahay sidoo kale xaailna meesha waa inaanu jirin laakiin haddii meeshu ay dhismo tahay ama wax uu isku gudbayo gaboodihi uu jiro dee waxaad halkaa ka arkaysaa in lala qaabili karayo marka waxaa keenay inay qeyd ka raaciyaan laba xadiid oo saxeixa nebiga ka soo arooro midi waa ka aynu soo sheegnay ee diidaya in lala qaabilo ama loo daba jeediyo xaramka qiblada midna ibnu cumar baa soo warinaya oo waxa uu leeyahay nebiga anigoo guriga xabsa xabsoo walaashii ahayd gurigeeda anigoo dhakada ka fushan oo da ina yaru yahay ayaan arkay nebigoo suuliga fadhiyo oo markaas u daba jeediyey kacbada xaggaa bayt almaqdisna qaabilay istidbaariya adugu istiqbaal miduu sameeyey kolka dabeete waxa ay ku awileen labada xadiid sidii loo jamcin lahaa iyaga oo maraya marka meeshu ay bannaan tahayna xadiidkaa nahiyey baa lagu fasiraya marka meeshu dhismo ay tahayna xadiidkaa ogolaaday baa lagu fasirayaa ama ficilkaa nebiga ka sugmay wa yubaaxaani waa la baneeyey bu istiqbaalkii iyo istidbaarkii fil bunyaani dhismihii oo marka uu qofku suuli ku jiro qibladii in lala qaabili karo loona daba jeedin karo ayaa iska bannaan bu inkastoo laga fiican yahay mar leyba idaa qaruba marka uu u dhowaado min asaatiri shaygan qiblada ka xiga naxwa halaaثati adruci saddex dhundhun markuu u jiro oo masalan haddii meeshu dhismo ay tahay oo gidaar kaa xiga xagga qibladood la qaabilayso waa in saddex dhudhun aanad uga fogaanin saddex dhudhun markaasaa la odhan karaa saatir buu kuu yahay ama gabood baa kaa xiga markaasaa la odhan karaa waa inaad u dhowdahay oo saddex dhudhun iyo wixii lamid aada u jirtaa haddaba gaboodkan la sheegayo ee la leeyahay saatir buu kaaga noqon karaa xagga qiblada xadiidka nahiyayna meesha waa ka saari karaa dherarkiisu intuu la egaanaya qadarkii loo dhowaanaya hadduu sheegay taasuu ka hadlaa waxa uu yidhi wayakfii murtaficun waxaa kugu filaanaya shay kor u taagan huluhay diraacin dhudhun saddex meelood laga dhigay labadii adigu dhudhun wax yarla laba saddex taaka meelaha hadduu gidaarka yari ama gaboodku kor u taagan yahay dee gabood wuu kaaga noqon karaa qibladii oo istiqbaalkii iyo istidbaarkii wuu banayn karaa oo jaa-is way noqon kartaa marka intii loo jirsanayeyna waa saddex dhudhun bahalkan intuu dhararka kor u leegyahayna waa la waa dhudhun waxla dhudhun thuluth la dee thuluthay diraaci shaygan gaboodka laga dhiganayaa inahan midun buu noqonaya min jidaarin jidaar buu noqon karaa waa wahdatin meel yaroo xarsada buu noqon karaa oo mararka qaarkood waxa dhacdo qofku banaanada oo kale ama meelaha banka ah markuu meel gabboodo waayo meesha lebanka iyo ciidda laga qodo iyo waa ka qofka ku yaro dhacdhaca marka haddii taa laftigeeda dee wahdadu waa taa uu kuu sheegaya waa xorfadun wahdadu taasoo kale haddii ay tahayna waa iska jaay wadaabatin awrkii uu dee watay ama gaadiidkii hadduu fadhiisiyena waa la wadaylihii faraqiisii almurkaa qubaalata alqibla qiblada xaggeeda la sii daayay oo haddii wax kala waayo dee go-iisuu gabood ka dhigan doonaa intuu laba ulood u taago laba ulood intuu u taagu hoos u laalaadiyo ayuu go-a gabood ka dhigan karaa sidii sutradii salaada oo kale ile masaladu waa masalo xagga sharci ahaan ula xidhiidha iyo ixtiraam la xusuusanaya kacbada ixtiraamkii ay lahayd ina awala baytin wadica linnaas laladii bibaka macnaha ixtiraamka baytkaasi uu leeyahay awgeedun weeye meeshu ilan gidaar weyn oo kaa qarinaya ma jire mar walba jihadii way kaa xigtaaye haddii saatir yar uu samaysto oo maradiisii uu hoos u laalaadiyo oo oodiya wax saarana waa dee dayl way noqon kartaa waa sidii suuradii salaada oo kale daylku waa faraqi almurhaa ee la laalaadiyey qubaalata alqibla xagga qiblada taasaa u laalaada walictibaaru fi saxaraai waalbunyaan meeshan banaanka ah iyo meeshan dhiska ah ee labadaba aynu nidhi wuu la qaabili karaa ictibaar marka la tixgelinaya waa bisutrati unbu haaday waxa qofku ku banaysan karaya waa in sutra jirto asutra macnaha dee shay kaa asturaya oo xagga qiblada kaaxiga waa inuu jiro shaygaa xagga qiblada kaaxiga haddii uu jiro dee ama saxra ha ahaato meeshu iyo banaan ama ha ahaato bunyaan waxaad ku banaysan kartaa istiqbaalkii iyo istisdaarkii maxay waa sutrada uu ku yar celiyey markaasa waxa uhi faxaysu qaruba minha markuu qofku u dhawaado calaa halaaثati adruc saddex dhudhul marka uu u jiro meeshaa sutrada wahiya huluthaa diraacin korna ay u la-eg tahay dhudhun waxla dhudhun saddex meelood laga dhigay labadii jaaza fiihimaa saxraaga iyo bunyaankaba waa ku banaanya istiqbaalki iyo istidbaarki wuu banaanaanaya jaaza اstiqbaalu wuu banaanaan doonaa fiihimaa fi saxraa wa fi lbunyaan labadaba waad samayn kartaa wailaa falaa haddii kale maya wailaa haddii aan dee lahaynin sutrada ah falaa yajuuzu istiqbaalki iyo istidbaarki ma banaana nin dhan baa fiqiga ka cararay wailaa falaa ma war waa maxay alkhaastani uu inagu adaga macnaha dee wuxuu ficlu shardigii iyo jawaabu shardigii iyo mutacaliqaadii faacil iyo mafcuul iyo jaar iyo majruur lahayd oo dhan baa midna wailaa lagaga soo gaabiyey midna falaa lagaga soo gaabiyey waaya warkay soo ururinayaan macnaha kol hadii laisla fahmayo ilaa fi lmaraaxiid meelaha suuliyaasha mooyaane fayajuuzu maca karaahati istiqbaalkii wuu iska banaan yahay iyadoo karaahiya jirto macnaha meeshii haddii uu god yahay la dhisay laakiin godkii aanu saatirkaa lahayn guri dhexdiina uu ku yaalo e waa la iska isticmaali doonaa waa god dee la qoday una lagu fadhiisanaya kolkaas ila hadduu suuligu gidaarkii wareegsanaa leeya sutradaasuu noqon lahaa ee waa god suuliya oo maraaxiibkan uu kuu sheegaya waa suuliyaashii isaga fayajuuzu maca karaaha wa iska banaan yahay istiqbaalkii istigbaarki inkasta oo karaaha ay ku jirto laakiin goortan karaahada ku jirtaa de waa markaan sutra jirin markuu sutra jiro wuu kuu sheegay oo waxa uu ku yidhi jaaza fiihimaa laakiin markaan dayr jirin meeshiina ay tahy meel dee loo diyaariyey in waxaan lagu sameeyo waa karaahiya un wain bacuda jidaaruhaa aw qasura jidaarkan markaa xagga qiblada kaa xiga ama ha fogaado ama ha gaabnaada buu leeyahy waaya markaa istijada xukunkeedii buu galaayo waxau yihi wayajibu waxa waajiba alistinjaa istinjadiga waa waajib min kulli caynin shay kasta laga istijoonaya mulawisatin oo qofka jidhkiisa wasikayn karaysa khaarijatin min asabiileyn oo ka soo baxday halka hore iyo halka dambe labada wadee meesha saxarada iyo meesha kaadida wax kasta oo kasoo baxo qofka nijaasayn karaya sida saxarada iyo kaadiyo dhiiggii in laga istijoodaa sunne maahe waa waajib oo nebigu calayhi salaatu wasalaam amar buu ku bixiyey amarkuna waajib buu keenaa had iyo jeer ilaahayna dee waaba ku ammaanay qoladii masjidu quba joogtay masjidu diraar iskaga taga oo masjidu quba tagaba waxaa lagu qiimeeyeyna waxay ahayd waxaa ku sugan masjidkaa rag jecel tahaarada fiihi rijaalu yuxibuuna an yataaharu allahu yuxibu lmuahiriin ilaahayna wuxuu jecel yahay dadkaa tahaarada leh markaa dee kolkii la weydiiyey uu nebigu weydiiyey bal waxaan ilaahay uu ku ammaanayn waxay yidhaahdeen biyahaanu ku istijoonaa bay yidhah nimankaa yahuuddaa un baanu aragno biyaha ku istijoodo waanu ku dayano oo biyahaasaan ku istijoonaa waxa aada arkayse biyaha faraha badan ay haystaan lagu kari maayo kuwa gaalada aafooyin baa markaas iska haysta oo waraaq yar iyo waxun bay iska isticmaalayaan isku soconaya kollayba laakiin istijadan uu kuleeyahay waa waajib biyahoo keliya maaha biyo waa sida wanaagsan ee waa inuu qofkii waxuun iskaga jaraa ama wax engegan ha ahaado dee dhagax iyo warqad iyo waxaas ama biyo ha ahaado ama labadaba ha isu geeye meeshii midhka la diidayaa waxa weya inuu iska kacown ta xaraamta ah een banaanayn waa iska kicida ta xaraamtii waa taas laakiin inuu wuxuun ku sameeyaa waajibkaasi uu kaga dhacay ee sida fiican ayaa ah inuu biyaha ka dhigo ama labada isku daro shayga khaarijka ahina waa mid mulawisahoo dee kuwa sakayn karaya oo kudulduunaya qofka laa riixin waduudatin waxasaatin wabacratin bilaa rutuuba kuwayaalahaas waajib maaha bu ihi sidaan u arkayno in laga istijoodo riixu dee waa neefti haba badnaato duudaduna waa dirxi yar oo ka yimaado qofkii mararka qaarkood bay dhacdaa masaskaa yaryar iyo waxaas xasaadkuna waa qururux qofkii kasoo noqda bayaroo sax dee u raacay raashinka bacraduna waa saaladee engegan oo ka timaada oo inkastoo bacrada aada moodo in dee qaarkood ay ka yar hadleen ay leeyihiin iyadu waa nijaas soo baxday haddana intaa way isku wada dareen oo dee haddii ay yaabis tahay way engegan wax qoyaanaba aanay lahayn wax qoyaanaba haddii aanay lahayn dee mulawis ma noqonayso oo waxba kama duwana qururuxaa soo dhaxay bay leeyihin wa takfii waxaa ku filan alaxjaaru dhagaxaanta dhagaxaan baa lagu istijoon karaa keliya walow fi naadirin shayga laga istijoonayaa haba ahaado wax dee naadira oo qofka inta uu kasoo baxaa ayarte kadami waaba dhiigi oo qofku u isticmaali karaya axjaar ama dhagaxaan keliya istijadii wuu isticmaalaya waxaa laga istijoonayaana ma ahan wax muctaadahoo dee mar walba qofka ka yimaada inuu laakiin shay iskaba naadira laftiisa hadduu qofka ka yimaado inuu ka istijoodaa waa waajibun wa tacqiibuhaa bilmaa wa tacqiibuhaa dhagaxaanta in laga dabageeyo bilmaai biyo afdalu way wanaagsanta oo intuu qofku waraaqihii iyo shaygii adkaa isku nadiifiyo marka hore in dabeetana meeshii oo iska engegan raadkiina uu kusii gooyo biyaha waa arrin iska fiican wey oo labadu ay israacaan sidii nebiguba uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam shay marka dambe meesha istaral kasii dhigaa ama saafina uu sii isticmaalo oo dee wuxuu sameeyey ciid saafi ah oo wanaagsan ayuu gacanta geliyay rasuulku markaasuu biyaha kusii maydhay oo intuu istijooday kadib ayuu haddana gacantii ciid kusii maydhay ilan ciiddu waa shay qaalic ah oo gooye afarta ama raad marka haddii qofku saabuun uu sii isticmaalo ama taydh ama daawooyinkan qaalica ee wixii goynaya aad bay wanaagsantay waana fiican tahay wixii nadaafada kordhinaya waswaasna laguma sheegayo dee waa wax waarid ahoo soo arooray marka wa tacqiibuhaa damiirkaasi axjaarta u noqonaya dhagaxaanta dhagaxaantii inuu biyo ka dabageeyaa wanaagsan wayugni can ilxajar dhagaxii waxaa kaaga filaanaya kullu jaamidin daahirin qaalicin linijaas mid shuruudaha laga helay oo dhami dee dhagaxii wuu ku filaanaya ilaa meel aan dhagaxba lahayn in dadku joogaan baa laga yaaba ama dhagaxaanteedu aanay nadiif ahayn markaa midka loo jeedaa inaad xajartay dayato ma laakiin waxaa loo jeedaa un wax nijaastii aada ku nadiifin karayso shay engegan oo nadiifa nijaasana goynaya markaa shay qoyani haddii uu dee meesha aada isticmaasho waxba kordhin maayo daahir baa la yidhi wax nijaasa haddaad isticmaashona waxba kaa waxunbuu sii kharibaa qaalic baa la yidhi haddaad quraarada isticmaasho maxay kaa jari dee quraaradi waa silib wax alla waxay qaadaysaaba ma jirto waraaqda laftigeedii bayaadka ah ee aada u safaysan ayaaba u baahan inuu qofku yar jactadiyo si ay dee qaalic u noqon karta wax u goyn karta kaasoo hayri muxtaramin aan markaa dee muxtaram ahayn kii muxtaramkaha waynu soo marnay waxyaabaha muxtaramka ah waynu soo marnay iyaga asmaada la ixtiraamaya wixii lamid wa madcuumin aan hayri madcuumin waxani waa inuu yahay ismi waa inaanu ku qornayn wax la ixtiraamayo waa inaanu ahayn raashin oo dee roodhidii oo kale iyobaa madcuuma laguma istijoon karo markaa kii qaalica ahaabuu fasire waxau ihi kaljild lmudaka ka jild almudaka shaygii la gowracayba haraggiisii wey haddii shaygan la gowraco neefkan oo haraggiisii laga saaro dee haraggii waa lagu isjoon karaya isagoo dee halkaa aada googoyso ood jeexjeexdo sidii dee waraaqdunbuu noqonaya qofku intuu iska soo goostuu iska marin karaa marka waxa uu ugu qaydayaa haraggan wuxuu ugu misaalinayaa dee qaarkood baa waxay leeyihiin waa armu madcuum yahay haddii busaaraduhu sii bataan jilaaladu markay dheeraadaan dee waxa ay samayn jireen dadka bawaadidu waabay duban jireen dee goga geel oo kale marka haddii halkaa laga eego armu madcuum noqdaa bay leeyihin laakiin waa la iska isticmaali karaa qabla dibaaq intii markaa aan la duugin weeye ama aan la megdinin haddii la megdiyo dee iyada muranba ma leh oo madcuum noqon maayo haddii la megdiyo sidaa darteed waa muran la-aan iyada neefkii la gowracay buu ihi laakiin neef baktiye haraggiisa haddii ay tahay dee waa nijaas isagu laakiin haddii kaa baktigaa isaga haraggiisa la megdiyana dee waa jaais buu noqonaya waa kii xadiidku dee nimiku lahaa waxaa daahir ka dhigaya in la nadiifiyo marka ixtiraasaadkii buu samaynaya ixtiraasku quyuuddaa hore uu soo xidhay waxyaabihii ku baxaya weeyaan waa su-aalkan ku sheegaya falow istacmala hadduu isticmaalo maa'ican hayra almaa wax qoyan oo aan biyaha ahayn ayuu isticmaalay dee sida khalqi oo kale iyo waxyaabahaasu isticmaalay aw najisan ama nijaasbaabu dee isticmaalay oo waxaan nadiif ahayn khamri iyo biyo iyo biyo nijaasisan iyo waxaa aw dara'at najaasatun ajnabiya nijaas kalaaba meeshii kusoo kororhay oo sii ka soo baxday aan ahayn gacmuhu dhiig ku lahaayo markaasuu ku dhoobay waa nijaas kaloo ajnabi ah ila nijaasi meeshanay dee kasoo baxaysay ahayd midina waa mid kale oo kusoo kordhay ta ajnabigaa uu sheegaya aw intaqala maa kharaja minhu ama wixii kasoo baxaybaa waxa uu ka guuray can mawdicihi meeshii hore oo meeshan dee istijmaarka loo ogolaa nusuusta ufasaxaysaa waa duburta iyo dekarka meeshiiba way ka baxday bawdadoo kale nijaasi gaadhay aw jafa ama waaba engegsayba wixiiba siduu isaga fadhiyey ayay aw intashara amaba waabay yar faaftay oo intii loogu talagalay bay ka faaftay xaala khuruujihi markay dee soo baxaysay dacar baa haysay qofka oo wixiiba wuu faafay wajaawaza alalyata intaa baryaha ee isku jeeda ayay dhaaftayba nijaas aw ilxashafata ama intaa hore ee dekerka xaggiisa ayay dhaaftay oo de inta loo ogolaa intan un bay hayday ja tacayana almaa intan oo masalaba istijmaarkii waa la isla dhaafay biyaha waajiba wey macnaha dhagaxaantii iyo adugu shaygii engegnaa ee la isticmaalayay waktiyaashan waxba anfici maayo laakiin waxaa muhiima markaa in biyo la helo uu qofki isku nadiifiyo intan oo masalada oo de haddii masel nijaasi ay jidhkaaga kaaga taalo laguma ruksayn inaad dhagax iyo warqad iyo ku engejso laakiin waxaa la doonaya biyo inaad biyo ismarisaaba ahayd kolkaa nijaasan meeshii dee istijmaarka loo saamaxay dhaaftay dee mid jidhka ku dhacday oo kalun bay la mid taana biyaa lagu suulin jire wax la marmariyo lagu engejiyo laguma suulin jiro intanoo masalu isku soo xidhayba waa tacayan almaaw baa u taalla fain lam yujaawizhumaa labadan baryooda isku jeeda haddii aanay gudbin saxaradii kafal xajaru dhagaxu wuu ku filan yahay oo intaa ruksad buu haystaa inuu ku engejiyo shaygan waraaqaha iyo wixii lamid a ilaa intaama gabto saxaradu had iyo jeer intan isku jeeda waa laga yaabaa in wixii ay gaadhaan wayajibu waxaa waajiba isaalatu lcayn caynta nijaasta inuu meesha qofkii ka jaro oo dee wixii aanu asarteedii sii muuqanine uu casaankii waraaqda soo raacayay dhameeyo wastifaau halaati masaxaat saddex masxadood inuu markaa dhamaystiraana waa muhiim saddexdaba inuu gaadhsiiyo sida dee xadiidku amrayo imaa bihalaathati axjaarin saddex waraaqood buu isticmaali doonaa ama dhagaxaan aw bixajarin ama dhagaxun buu isticmaali doonaa lahu halaathatu axrub saddex jiha leh wuu iska dhici karaa dee in dhagax dhinaca la qabsado iyo saddex dhinacoo la mariyaba uu yeesho oo dhagax weyn uu yahay oo xoogaa leeg oo saseexad sideed oo kale u samaysa marka hadduu saddex jiho leeyahy oo saddexdaa jihaba uu ku egejiyo waaba iskaga filan tahay bisala lahu halaaatu axruf saddex xaraf leh xarafkii naxwada maaha waad ku xiiqi doontaa haddaad kaa daydaydo ee waxa weeye saddex jihale wey waa xarafkii luqada ilaa xarafku xagga luqada daraf buu haay wa in anqaa biduuniha xajarkani haba nadiifiya biduunihaa halaaada la-aanteed oo saddex jeer intaan laislaba gaadhin laba jeer markuu qofkii mariyey meeshii nadiif baa noqotee sida waaridka ah waxa weeye xadiidku kuxusanay saddex jeer in la mariyo saddex dhagax ama saddex waraaqood waa inuu qofkii mariyo saddexdaa kama yaraan karto waa in anqa lmaxalu biduunihaa meeshii nadiifba ha noqoto saddex intaan la isla gaadhinba mid ama laba nadiifa ku noqotee saddexda waa inay buuxsamaan fain lam tunqid halaaatu haddii aanay saddexdii meeshii nadiifininba wajaba alinqaaw de waa in la nadiifiyaa anqa yunqi inqaa alinqa meeshu waa inuu nadiifiyaa shan gaadhsiiyaa toddoba gaadhsiiya waraaqihiisa waa inuu wadaa ilaa casaan uu ka waayo warqada oo meeshu dee nadiif noqonayso wayundabu wanudiba itaaru inuu markaa witri ka dhigaana way haboonta siday asxaabtu leeyihiin xadiid sugan oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebiguna amray markaanu istijmaarayno an nuutira in aanu witri ka dhigno ayuuna amray tiro isdhiman wayundabu waxaa kaloo la suneeyey an yabda'a bal hadda ufiirsa halkaa inuu ka bilaabo bil awali ka hore dhagaxa u horeeya min muqadami safxati lyumna badidaa midigta xaggeeda dee bilowga xagga bilowga waa inuu kasoo bilaaba wayumiruhu wuu u marinaya ilaa mawdici ibtidaa-i ilaa halkay badidu kasoo bilaabanto badidu dee xagga darafkeeda uu sheegayaa markaad kambadhudhowa xagga dhulka xigtade xaggaasaa lagu tilmaamaya muqadamu safxa safxadan badhida xagga dhulka xigtuu kasoo bilaabaya halkay badidu kasoo bilaabantay lafta kaga taalaana dee waa halka duburtu ku taalla markaa macnaheeda si saxaradii ay halkii ay kasoo baxday wixii ay isugu soo ururaan xagga hoose wuxuu kasoo bilaabaya xagga nadiifta ah xagga nadiifta ah ee qofku markuu kambadhudho dhulka xigta ayuu kasoo bilaabaya wixii xagga duburta usoo kaxaynaya dhagaxa uhoreeya uma yackisu bithani ka labaadna sidaa cagsigiibuu samaynaya oo waa maxay dee tabidixduu kasoo bilaabaya xaggeeda dhulka xigta dabeedna xagga duburta usoo celinaya isagana wixii xaggan ay kasoo baxeen si ay isugu yimaadaan uma athaalitha kii saddexaad buu cala safxatayni labada baryood buu marinayaa waalmasrubati iyo duburta midhkii saddexaad waxa isagu heegan uu yahay oo u joogaa inuu intii ugu dambeeyey nadiifiyo oo labada baryood iyo waa inuu isu mariyaa duburta midigta inta soo mariya bidixdana soo mariya dabeetana masrubadu waa intaa yare wax kasoo baxeen ee kooban intaa waa inuu kaa u dambeeyana kusii nadiifiyaa marka iyagoo kuwii horena ay sii mareen meesha waxa weeyaanun dhinacyada daahirka ah ha ka soo wado waxan oo nihaayadiisa ha ku gebagabeeyo halkaa wax kasoo baxeen si uu uhagaajiyo dee carigii wayajibu wadcuhu awala marka hore waxa uu dhigayaa bimawdicin daahirin meel nadiif oo marka uhoreeyaba hadduu meel nijaasa dhigo dee qariban dhagaxi waxna hagaajin maayo isagii baaba qaribna uma yamurahu dabe yumirahu dabeedna wuu marinaya meeshii nijaasay buu marinaya meel daahir uu ka bilaabayaa meesha nijaastaana wuu ku dambaysiinayaa haddana dhinacyadaasuu kasoo wadayaa meesha nijaastaabuu ku dambaysiinayaa ilaa iyadiina daahir noqoto ilaa ay markaa engegto wayukrahu waxaa la karaahaystay bu uhi alstinjaa biyamiini inuu qofkii midigta ku istijoodo waa la nahiyey alistinjaa biyamiin maxaa yeelay dee waxyaabaha ay midigtu qaabilaysaa waa wixii wanaagsan shay kastoo la ixtiraamayo bidixdu waxa ay qaabilaysaana waa waxyaabaha la yar ihaanaysanay labadaa shaqaa u kala samaysan tanna salaantii iyo tasbiixdii iyo waxcunidii iyo waxyaabahaasay qaabilsan tahay tanina waxyaabaha nijaasaadka saasay u kala duwan yihin haddaba haddii ay dhacdo inuu dee ka maarmi waayo midigtii muxuu yeelaya oo labadii gacmoodba inuu wada isticmaalo hadduu doono taasuu daweeyo waxa u ihi falya'kud ilxajara biyamiini dhagaxa uu ku istijoonayo midigtaa ku qabto wadakara bishimaali bidixdana waxa uu ku qabanayaa dekerka qasabadiisa wa yuxarikuhaa markaa bidixduu ya ku yar dhaqdhaqaasinaya macnaha waxa weeye qofkii haddii uu u baahdo labadii gacmoodba inuu isticmaalo oo dee uu dhagax soo qaato ama warqad intuu kaajay oo uu ku engejiyo dekerka caanadiisa wuxuu soo qaadayaa dhagaxii nadiifta ahaa midigtuu ku qabanaya markaa nin midigtii ku istijooday iyo u egaanine waa inuu qasabada intuu ku qabto bidix ayuu ku qabanaya markaa dhagaxu saa u marinaya kolba dhagaxa ayuunbuu qasabada marinaya midigtu ma dhaqdhaqaaqayso midigtu iyadu si aanay ugu ogaaninta wax istijaynaysa qasabadunbuu saa u marmarinayaa saddex jeer dhagaxa oo bidixdunbaa waduwadaysa midigtuna way iska taagan tahay oo wixii wax lagu nadiifinayunbaa haysaa waa iyado asal maahe waa iyado saacidaad wey waaya kucabidii iyo kucunidii baa la diiday in bidixdii lagu cuno oo midigtii unbaa dee gaar u ahayd tanina istijadii baa loo diiday iyadana wa yuxarikuhaa waa dhaqdhaqaatinaya markaa bidixdi ay shimaalahu liyakuna mustanjiyan biha si waxa uu meeshu cidduu isticmaalaya ay noqoto baashan bidix walafdalu sida wanaagsani buuli taqdiimu listinjaa'i cala alwudu waysadii in laga horumariyo ayaa wanaagsan istijada oo istijadu ay horeyso ayaa fiican taqdiimu listinjaa'i cala alwudu ayaa wanaagsan fa in akhtarahu haddii uu istijadii ka dib dhigo canhu waysadii hadduu ka dib dhigo saxa way iska ansaxaysaa buuli aw can itayamuumi buu ka dib dhigay falaa ma ansaxayso waxaa wanaagsan intuu istijoodo inay waysadiina dambayso laakiin haddii uu weysaysto oo istijadiina uu dambaysiiyo siduu ukicibaaba dee la yaab leh fuqahada wax adagunbay yaro sureeyaane way iska ansaxaysaa oo waxa isweydiin leh dee marka uu goordhow nadiifinayo meeshi miyaana waysadii ka burayn ila waa tii aynu soo tilmaanay waxyaabaha qofka ka burinaya maxaa kamid ahaa xalaal cashiga uu ku taabto dekerkii iyo duburka e isagoon taaban buu samayn karaa golofiskai hadduu isticmaalo bal ka sheeke miyuu taabtay labadii haloode markuu dhakhtarku waxqalaya uu gashan jiray amaba dee mara halkaa khirqada uu kasoo qaado oo uu ku istijoodo dee muu taaban ninkii waanu nadiifiyey meesha markaa wuu istijoon karaa isagoon meeshii taabanin markaa waxba inay ka horeysaa shardi maaha buu kuleeyahy laakiin way fiicantah calaa kulli xaal inuu iska istijoodo ninkaasi wey arrinkaa takalufkaa ma geli karee istijadiisaa inuu iska wato dabeedna uu ku xigsiiyo waysadiisa laakiin hadduu mutayamim yahay qof gebagabaysanaya mar walba waa inuu istijada horreysiiyaa oo waysaduna waa dahaara tayamumkuna waa istibaaxa istibaaxadii salaada lagu banaysanayay iman mayso iyadoo nijaasi meesha joogto iyaday nijaasi meesha joogto istibaaxa ma timaado marka waa inuu horta wixii nijaasa ka nadiif yahay oo iska soo habeeya halkaa waxa uu kudha ku dhaafay baabkaas oo runtii waa dhaadheeraynaya abwaabta baab lgusl waa maqlaysaan ya ya bal waa iska yar daciife waktina kaga hadlaya yajibu cala arajuli ninkii waxaa ku waajiba algusl maydi baa dee waajib ku ah min khuruuji lmaniy waxaynu microfoonka dabadda isaga xidhnay fuqahadu meeshan ay ka sheekeynayaan baa meel khatar ah oo sidaa darteed baa dadka dee dalabada a mooyaane dadka kale aanay aada ula yar qabsan karayn waxa ninkii waajibku ah buu ihi inuu maydho sababtu la maydhanayaana waxay tahay min khuruuji ilmaniy biyo ka soo baxay haddii ay biyo soo baxaan maydhigii waa waajib sida nusuustaba ku cad wa min ilaaji alxashafa xashafadu waa intaa kamra la ydhaaf carabiga magacaas soomaaliga ay leedahayna waa iska macruuf waaye intaa boqolka halaad de haddii ninka laga gooyo ay waajibayso ee dareenka iska leh gaarka ah samaynaysa intaa haddii uu geliyo buuli fii ayi farji farji kasta way ka buraysaa waxaan leeyahay maydhigii baa ku waajibaya oo waktigii hore xadiidkuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam inama almaau min alma biyaha markaad ku maydhanayso waxay kugu waajibayaan markay biyo kaa yimaadaan bu ahaa markaa kaa waa la nasakho waxaa ka dambeeyey xadiidkii ahaa ida jalasa bayna shucabiha alarbac uma jahadaha faqad wajaba algusl aw kamaa qaal yaanu biyaba ka imanine mar haddii uu ilaajkaa sameeyo waxaa waajibku adee inuu maydho qofka si ayi farjinkaana farjigu doonaya ha ahaado qubulan aw duburan midkuu doonaya ha ahaado waaya waxa uu yihi markaa fi ayi farjin kaana qubulan kaana hadduu doonayo ku hore ha ahaado aw duburan ku dambe ha ahaado maya qolada daaradun baa soo yar dhawaanay qubulan aw duburan dakaran aw unhaa meeshan uu markaa wax ka deeya ama kulab ha ahaado aw unha ama ku dhadig ha ahaado walow bahimatan neef xolaaba ha ahaado ilan dad xun baa jire aw amase sagiiran fi sagiiratin ku yar oo tu yar wax ka dayda ha ahaa in allaha laa yastaxii min alxaq halkay lahayd saxaabiyadii markaa marka isweydiinta le waxa weya dee sagiir fi sagiira qofkii dee mukalafba mu ahayn oo xaddu takliifba mu gaadhine maydhigan layidhi wuu ku waajibaya waa maxay dee inta imika ilaaj sameeyaan labadii yaryaraabay buluuqii gaari karaan shan iyo tobankii sana u buuxsami karaan yani wax muxtamil ahayn iyagoo weli maydha waxaa kaloo dhacaysa intay ilaajkii sameeyaan imika edadarada ay sameeyaan gama edadarana kasoo qaadina way isqabi karaanba inankii inankii yaraana waa loo guurin karaa inan yar waa loo guurin karaa waxbaasiya taasi male sareecaddu dee ma diidaysa marka hadday ilaajkaa sameeya dabeedna xoogaa saacad kadib uu dee shan iyo tobankoodii sana buuxsamaan xadda takliifkii maalan gaarin ama inzaalkiiba dee ay ka yimaadaan oo biyihiiba ay ka yimaadaan adigu dee waxyaabihii qofku qo- ku qaangaarayay unba iyagoon maydhanin laakiin ilaajkii sameeyey soo galay oo yimid marka ha kaa hor imanin aw sagiira fi sagiira wayajibu cala almar'ati waa waajibaya qusligii ruuxii dumarka ahay dusheeda min khuruuji maniyiha marka ay soo baxaan iyadana biyaheedi oo dee biyay leedahay oo kasoo bixi kara way ixtiraami kartaa sidii nabiguba calayhi salaatu wasalaam saxaabiyadii ugu jawaabay markii uu lahaa idaa ra'at ilma wa min ayi dakarin dakar kastay ka maydhanaysaa dakala fii qubuliha keedaa hore dakar kasta oo gala aw fii duburiha oo dee xaraam ahayd iyaduna malcuunu qofkaasi haddii waxaa sameeyay haddii markaa ilaajkaa labadaa midun laga sameeyo qusligii iyadana waajib buu ku yahay walaw ashalla haba ahaado dakarkaasi midaan aada caamil u ahayn oo aan shaqaynaynin haba ahaado ashalku macnaha waa ka engega weeye mustarkiga ah iska daciif aw min sabiyin sabi yarba xaggiisa ha ka yimaado laakiin iyadii waa ku waajibaya aw min bahiimatin ama bahiimaba dee xaggeeda ka yimaado daayeerkiiyo waxyaabihii lamidka ahaa waa waajibun baa lagu leeyahay iyadii inay maydhato oo maydhigii ay samay wa min alxaydi wanifaas waxay ka maydhanaysaa xaydkii iyo caadadii iyo nifaasku ah dhiiggii dhilmada oo matel xataa haddii baashii wasladii iyo calaaqadii yaray calaaqadii iyo mudqadii iyo inahaas iyagana way ka maydhanay oo haddii aanay dee ilma ahayn waxay uga maydhan doontaa mani ay yihiin awgeed wa khuruuji lwalad jafaafan jaafan dhe wa khuruuji lwaladi jaafan waladkii oo engegan oo soo baxana dee waxaa loo arkayaa inay dhashaa way ka maydhanay markaa jaafan baa layi waladkii haddii aanu dee xabba lahayn dhiigna lahayn hadduu qoyan yahayna dee hadalba male iyada baabo awlaabaad ka ogaatay marka ee xataa haddii walabki isaga oo dee mudh a soo baxo oo macnaha aan lahayn wax qoyaana waa lagu yeelanaya markaa maydhi iyadii macnaa way maydhanaysa dhiiggii dhilmada wainamaa yatacallaq waxa uu ku xidhmaa maydhigani bitakyiib jamiici alxashaf xashafada intaa la yidhaahdaa waa inay farjigii gasho oo macnaha uma jahada haadan xadiidka ayaa laga faaidaysanaya meeshii dee goorta jihadaha la odhan karo ama jimac lagu fasiri karo intaa kamradu waa inay qarsoontaa masale kalau galay oo ragga dababka ah iyo shabaabka aada moodo inay iskaga badan tahay balu fiirso walow ra'aa maniyan haddii uu mani ku arko fii sawbin maro aw firaashin ama firaashku ku arkay yanaamu fiih uu ku seexdo maradiisii uu ku seexanayay macawistii amaba firaashkiibuu ku arkay ayaa waxa uu ku arkay mani maca man yumkinu maca man isagoo qofna ay meesha wada hurdeen qofkaasoo yumkinu ay suuragal tahay kawnuhu minhu inay manidaasi ka timid qofkaa kalena waxaa suuragala inay manidu ka timid nudiba lahum alqus dee labadoodiiba waxaa sunna u ah inay maydhaan meesha laba nin baa wada hurday markaa labadoodaba waa qaangaad mid walba waa suuragal inay manidani ka timid markaa kol hadduu qoyaan arkay mid waliba waxaa sunna u ah inuu maydho kol hadday isku dhawaayeen laakiin midna kuma waajibaya oo mid walba ixtimaal baa u baaqaya oo haddii kan la odhan lahaa dee adaa lagugu leeyahay maydhigii dee wuxuu leeyahay armunkani soo saydhay haddii kan la odhan lahaana waa sidoo kale marka calaa kulli xaal midhka meesha yaallaa waxa weeyaan mid walba ixtimaal baa u baaqaya ixtimaal ayaa mid walba u baaqaya sidaa daraaddeed shakina waxba laguma waajibiyo oo inaan maydhi kuwaajibin iyo inuu kuwaajibay waxaa asal ahaa dee inaan waxba kuwaajibin yaqiinun baa markaa maydhi ugu waajibi karaa walaa yajibu daasu isaguba dee raaciyay walaa yaqtadii axaduhumaa bilaakhar laakiin markay salaad noqoto salaadii subax hadii loo kacayo midkood dalkii kale kuma xidhan karo maxaayale kanina kanuu leeyahay wuu jinaabaysan yahay kana kanuu leeyahay wuu jinaabaysan yahay markaa dee labadooda barartaa kala durkeen dad kale waxay noqdaanba salaadun baana isku dayanay wey fain lam yalam fiihi haddii aanu firaashka kula seexanin hayruhu cid aan isaga ahayn lazimahu lqusl samada kama imanin nudfadani de waa inay isaga ka timi markaa lazima lqusl maydi baa kuwaajibay meeshii uu ku seexday buu ku arkay biyahaas waa inay isaga ka yimaadeen un kolka xataa ayaanu dareeminba goortuu ixtilaamayay ila marmarka qaarkood baa kolka hurdadu qofka ay aada ugu badan tahay ayaan wax dareemanaba ulahayn ba ixtilaamkan sidaa awgeed isagun bay waajib ku tahay wayajibu markaa waxa waajiba bu icaadatu kuli salaatin salaad walba in la soo celiyo salaadaasoo laa yaxtamilu aanay suuroobaynin xuduud lmani bacdaha manidu inay dabadeed timi aanay suuragalahayn salaadaha qaarkoodna way ka horeeyeen manida qaarkoodna way ka dambeeyeen haddii haddaba salaadani ay ka horeysay waktigan manida dee waa warcad inay ansaxayso laakiin haddii ay suuragal tahay inay manidan ka dambeysay waa la soo celinaya oo qofkani dee bacda duhr ayuu isku arkay raashkiisii ama maradiisii uu ku arkay goortii hurdo ugu dambeysayna waxay salaadii subax ka hor imise salaadood baa ka dambeeyey dee subaxii iyo duhurkii baa ka dambeeyey waxaa halkaa uga cadaanaya dee inuu mujnib ahaa oo isagoo jinaabaysan oo aan biyahan arag oo is-ilowsanaa inuu tukaday baa caddaanay sidaa daraaddeed waa inuu salaadahaa soo celiyaa macnaha salaadaasoo laa yaxtamilu xuduudu lmaniy manidu inay timi bacdahaa salaada inay manidu ka dambeysay aanay su- aanay suuragal ahayn laakiin inay manidu dambeysay hadday suuragal tahay dee lama soo celinaya salaada casarkiibuu isku arkay taa kana dee waa soo toosay bacda duhurkiina wuu seexdo wuu qaydhuushaday marka waxaa iska suuragala inay bacda duhurkiiba arrintani dhacday baa iska suuragala ixtimaal ba halkaa jira laakiin kolkaanu seexaninba dee salaadii waxaa caddaanaysa inay hurdadu ka horreysay ama waktiga ixtilaamkan uu jiray uu ka horreeyay wuxuu hi laakin yundabu waxaa la suneeyey icaadatu maa salaada in lasoo celiyo salaada oo amkana ay suuragal tahay kawnuhaa bacdahu inay maridani ka dambeysay salaad kasta oo ay suuragal tahay in ay ka dambeysay manidani waa in lasoo celiyaa waa iska sunne kawnuhaa macnaha kawnu salaati bacdahu bacda almaniy damiirka mudakarka ah ayaa unoqonaya manida ka muanafka ah kawnuhaana salaada u noqonaya markaa salaad kasta oo suuragal ah in ay ka dambeysay manidan in lasoo celiyaa wanaagsan madal hadduu barqadii seexday oo subaxii buu tukaday barqadiina wuu seexday duhurkiina wuu tukaday bacda duhur buu arkay markaa waxaa iska suuragala inay habeenkii ka yimaadeen iyo inay waktigii barqada ka yimaadeen labadaba waa iska suuragal kolkaa inuu soo celiyaabaa iska wanaagsan subaxii iyo duhurkiiba inuu soo celiyaa fiican oo shakigiibaa dee meesha ka baxaya dacmaa yaribuka ilaa maa laa yaribu walaw juumicat fii qubuliha tanina waa masalo dhacda oo mararka qaarkood su-aal ahaan ku timaada walaw juumicat si ruuxii dumarka ahayd dee saygeedii uu la kulmo fii qubulihaa farjigii faiktasalat dabeetana ay maydhato uma kharaja maniyuhu manidiisii baa kasoo noqday minhaa iyadii lazimahaa iyadii waxaa waajib ku ah guslun aakaru maydhi kale inay dib u maydhato bishardayni laakin laba shardi baa la xidhayaa bu axaduhumaa labada shardi midkood an takuna waa inay tahay daata shahwatin mid rabitaan leh oo hamoon karta laa sakiiratan tii yarayd maya ahaani shardiga labaad an takuna waa inay tahay qadat shahwataha mid rabitaankeedii gudatay oo iyada qudhigooda hamootay laa naa'imatan wa mukraha laakin tii huudiya tii la dirqiyey maya waxa uu ka hadlayaa ruuxii dumarka ahayd oo ninkeedii ula kulmo u tegay dabeedna biyihii dib uga soo noqdeen ilaa waxaan ilmaha laga abuuraya ama reexinka gelaya waa wax aada u yar oo ishu aanay qabanaynina aada u yar weeyaan inta markaa reexinka gelaya alxayawaan lmanawi lagu tilmaamo buwaydada ay ku ku kulmayaan markaa min maain mahiin ila mintu waa tabciidiya biyaha markaa xaqiirkaa in yar oo kasii mida unbaa laga abuuraya intii kale way kusoo noqonaya ruuxii dumarka ahaa haddaba midhka meesha ku jiraa waxa weeye iyada uu maydhigu ugu waajibayaa dambe ma aha biyaha ninkana kasoo noqday laakin waa biyaheeda wey oo ruuxii dumarka ahayd markii ay nabiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam ay tidhi hal cala almar'ati min guslin idaxtalama nacam idaa ra'at ilma dee markay biyo aragtahaadu markay biyo aragta kolkaa cibradu biyahan ninka ee ka yimid maaha laakin waa biyaheeda kuweeda weeyaan marka labadii qof ay isku tagaan de waa inay labadii biyayo isku darmayaan haddii iyadii hamootay markay hamootaan unbay biyaheedu imanayaan innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin nabtaliih waa nudfada amshaajka ah isku dhex jirta weeye tii ninka iyo tii dumarka kooban haddaba midhkan uu suurooyinkan iyo shuruudan u bixinayaa waxa weeye haddii meeshii ay ka muuqato kuwii ninka oo soo noqdo saqada inay yihiin waxba maydhi laguma leh haddii meeshii ay ka muuqato in iyadii biyo ay ka yimaadeen oo labadii oo isku jira ay soo noqdeenna dee kuweedaa ka yimid darteed baa maydhiga loogu yeelanaya saa inaad ufahamto wey marka waxa uhi haddii jimaacaas yimaado oo ay iska maydhato habeenkii bay iska maydhatay dabeedna subaxii bay iska tukatay uma kharaju uma kharaja maniyuhu minhaa biyihiisi baa barqadii kasoo noqday ama duhurkii lazimahaa guslu aakar dee maydhi kalea ku waajibaya maydhiga kale wuxuu uwaajibaya dee kuweedii iyo kuwiisii ayaa isku jiroo meeshii wada socda marka macnaheedu waxa weeye waa iyadii oo ixtilaamtay un oo iminka biyaheedii ka yimaadeen oo kale un ila khuruuju lmaniy ninkii iyo afadii mid kasta ha kasoo baxaana biyo soo baxun baa qayb laakiin labada shardi waa waxay muujinayaan un labada shardi waxay dawo ka yihiin in ay soo baxeen biyaheedu taas wey bishardayni axaduhaa axaduhumaa an takuna data shahwa laa sagiira waa inay tahay mid markaa hamad yeelan karto qof qaangaadh ah laakin sakiiradii dee biyo ma yeelan idan waxaa iska cad kuwan soo noqday inay yihiin kuwii ninka markaa maydhi laguma leh ila sakiira biyo ma yeelate xadiidkuna markii biyaheedu ku sheegay shardiga labaadna an takuna qabatu shahwataha waa inay qof hamooday tahay markay dee hamootaabay biyaheedu iman karaa laakiin hadday naa'ida iyo mukraha ahay dee maxaaba ka joogaba war male wax hamadaahay lahayd iyo wax biyo ka soo baxay tu huruda iyo tu la qadfay midna ma jira halkaasuu kaga gudbaysaa halkaa inoogu jiro allahu subxaana wataala